Madaxweynaha maamulka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta shir ku doomiyay shirka Golaha Wasiirada Maamulka Jubbaland oo si weyn looga hadlay saameynta ay geysteen fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobabka dayrta oo ka da'aya guud ahaan deegaanada Jubbaland. Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo ka hadlay saameynta xooggan ee ka dhalatay daadadka iyo fatahaadaha ayaa sheegay in degmooyinka Luuq, Baardheere, Doolow, Buurdhoobo, Jamaamo iyo sidoo kale Dhobley ay galeen xaalad aanan wanaagsanayn isla markaana ay ku soo rogmadeen daadad xooggan oo qaarkood dad ay ku dhinteen. Mar uu madaxweynaha Jubbaland ka hadlayay saameynta ka dhalatay fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobabka ayuu sheegay in dad gaaraya afar boqol iyo konton kun oo qoys uu saameeyay halka dadka barakacay guud ahaan Jubbaland ay yihiin sagaashan kun oo qoys waxaana hadda go'doonsan dad gaaraya todobaatan kun oo qoys kuwaasi oo u baahan in waqtigan gargaar degdeg ah lala gaaro.
toddobaatan kun oo qoys dad ku dhowaa go-doon ku jira oo meelahay deganaayeen biyuhu ay go-doomiyeen oo xaalad noocaasa galeen buundooyinkiiba waxay noqdeen halis inay galaan oo ay noqoto in dhibaatada buundooyinka soo gaadhay iyagoo markii horeba iska jilicsanaa biyihii markay ka kormareen hataa buundooyinka qaarkood maanta la garan laayahay ma taagan yihiin mise ma taagna sida baardheer oo kale iyo buundada buurdhub oo kale iyo waxaa timid dhimasho inta hadda aan hay-aduhu noo soo gudbiyeen ilaa afar iyo toban qofa inta dhimashada hadda la xaqiijiyey guud ahaan waxay saameyn badan ku yeesheen degmooyin webiga kuwa dhacayo kuwa aan dhicinba jubbaland ka mid a sida luuq baardheere doolow jamaame buurdhuuba dhoobley garbaare iyo ceelwaaq intaba waxay si toosa u taabteen biyuhu noloshii dadkan aan ka fakarna waxaanay u baahan yihiin sidii loo geyn lahaa way ka mid tahay cuntadii way ka mid tahay hoygii way ka mid yihiin daawadii way ka mid tahay wixii baysiga nolosha u ahaa ee qofku uu ku noolaan lahaa laakiin waxaa asal noqotay seed ku gaadhsiinaysaa war dadkan soomaaliyeed ha la soo gaadho si kastaba ha ahaatee hadalka madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa ku soo aadaya xilli gobollada dalka ay ka da-een roobab xoog leh oo geystay khasaaro isugu jira naf iyo maal